بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacnoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kooxaha muqaawamada filistiin oo maanta sii daayay lix ka tirsan maxaabiista sahaynada iyo yahuudda oo xabsiyadooda ka sii daynaya ilaa lix boqol oo muslimiin falastiiniyiin ah netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca oo xoog ku galay guri ay leeyihiin qoys filistiini ah oo ku yaalla mukhayamka dulkaram iyo iska horimaadyo xooggan oo ka socda daanta galbeed weeraro qaraxyo ah oo lagu beegsaday basas ay leeyihiin sahaynada oo ka dhacay magaalada talaabiib kadib heshiiska tram iyo butin shiinaha oo noqonaya hadafka koowaad ee milatariga maraykanka donald trump oo weerar afkaha ku qaaday faladimir zelenski kuna baaqa in loo tarxiilo waddanka faransiiska xukuumadda washington oo qorshaynaysa in ciidankeeda ay kala baxdo qaar ka mid a dalalka qaaradda yurub oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan isbahaysiga nato mujaahidiinta alqaacida oo bayaan ka soo saaray qorshaha trump ee ku aadan barakicinta shacabka reer khaza fariin muhiim ahna u diray muslimiinta ku nool daafaha caalamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa maanta wareejiyey ilaa lix ka tirsan maxaabiista sahaynada kuwaas oo ka mid ah yuhuuddii lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar maxaabiistan ayaa siyaabo kala duwan waxaa loogu wareejiyey koonfurta iyo bartamaha qidaaca khaza iyadoo dhanka kale maanta la filayo in sahaynada ay xabsiga ka sii daayaan ilaa lix boqol oo filistiiniyiin ah oo lagu soo badashay lixda sahaynada ah ee xabsiyada laga sii daayey maxaabiista yuhuudda ee maanta muqaawamadu ay wareejiyeen ayaa u badnaa askar ka tirsan ciidanka sahaynada waxaana ka mid ah qaar la qabtay sannaddii laba kun afar iyo toban kolkaas uu socday duulaankii yuhuuddu ay ku soo qaadeen qidaaca khaza dhanka kale maalinimadii jimcaha waxaa qaraxyo xooggan laga maqlay magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda qaraxyadaas ayaana si gaar ah waxay kaga dhaceen koonfurta talaabiib warbaahinada ayaana ku waramaya in lala beegsaday basas inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dhanka daanta galbeed ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca ayaa xoog ku galay guri ay leeyihiin dad falastiiniyiin ah oo ku yaalla mukhayamka dulkaram mukhayamkan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidanka yuhuudda waxay ka wadeen howlgallo ballaaran oo ay kula dagaalamayeen kooxaha muqaawamada filistiin benyamin netanyahu oo u muuqda mid dhowlatu samaynaya dhanka kalena diraya fariin ah in daanta galbeed ay xoog kula wareegayaan ayaa isku soo sawiray guriga qoyska falastiiniyiinta ah isagoo halkaasi ku qabtay kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah saraakiishiisa oo uga warbixinayay howlgallada ka dhanka ah shacabka reer filistiin ee ay sahaynadu ka wadaan daanta galbeed falanqayaasha ayaa sheegay in tani ay muujinayso in yuhuuddu ay ka go'an tahay in daanda galbeed ay ku soo biiriyaan deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ay ku haystaan qorshahaas oo ay ku taageerayso dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka sidoo kale khariirado lasoo bandhigay ayaa muujinaya in boqolkiiba afartan iyo shan dhulka daanda galbeed uu hadda si toos ah ugu jiro gacanta sahaynada haddana ay qorsheenayaan siday gacanta ay ugu dhigi lahaayeen inta ka hartay magaalada jiniin waxaa ka socda iskahorimaadyo xooggan oo u dhexeeya ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin muddo toddobaadyo ah ayuuna cadowgu waxa uu loodin la'yahay dagaalyahanada wax iskacaabinta ee halkaasi ka dagaalamaya oo maalin kasta la beegsanaya qaraxyo sidoo kalena kala hortegaya dagaallo foolkafool ah magaalada riyaad ee caasimadda waddanka sacuudiga waxaa sidoo kale ka furmay shir u dhexeeya dowladaha dawaaqiidda carabeed si gaar ah kuwa ku buhubay ururka jaamacadda carabta inkastoo dawaaqiidda ka tirsan ururkaas aysan shirkan u dhammayn haddana waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha masar cabdulfitaax xasiisi boqor cabdallaha urdun iyo sidoo kale dawaaqiid kale arrimaha looga arrinsanayo ayaana waxaa ka mid ah sida madaxda carabta ay ka yeeli lahaayeen qorshaha trump ee ku aadan barakicinta shacabka reer khaza dhankiisa donald trump oo maalinimadii shalay hadlayey waxa uu sheegay inuusan ka gaabin doonin qorshihiisa ah barakicinta shacabka reer khaza iyo la wareegidda khidaaca waxa uuna sheegay inuu bixinayo juhdi weliba si uu arrintaasi u hirgeliyo dhanka kale mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan ka soo saaray qorshaha lagu doonayo in shacabka reer khaza lagu barakiciyo iyadoo bayaanka ka soo baxay ururweynaha alqaacida fariin guud loogu diray muslimiinta ku nool daafaha dunida haddaba bayaankaas waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen bashiir muxidiin abuayman bayaankan ka soo baxay hoggaanka sare ee ururweynaha alqaacida islamarkaana ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asxaab waxaa looga hadlay hindisaha madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku aadan barakicinta reer khaza waxaana bayaanka looga hadlay qorshahani dhagaraysan ay maleegayaan kooxda donald trump iyo kii aan ka sii hayaenada yuhuudda iyadoona fariimo kala duwan loogu diray shacabka muslimka ee ku nool dunida dacladeeda furfursho kadib waxaa bayaanka lagu bilaabay maalmihii tegey waxaa dhegaheena ku soo dhacayay qorshaha uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka ee dhimirkala ninka lagu magacaabo donald trump taasoo ku aadan barakicinta ehelkeena reer khaza oo ah in gebi ahaanba laga tahjiiriyo dhulka filistiin waana arrin dib u cusboonaysiin ah taasoo ay ugu horeeyeen islamarkaana ay hore ugu baaqeen kuwo badan xilligii uu joogay madaxweynihii mujrimka ahaa ee george bushkii dambe ayaa lagu yidhi qeybaha hore ee bayaanka ka soo baxay ururweynaha alqaacida kaasoo looga hadlay barakicinta reer khaza bayaankan oo sii socda ayaa lagu yidhi maanta waxaa qorshahaasi soo cusboonaysiiyey oo dib ugu baaqay ansaartiisa iyo kuwii isaga taageerayey oo ugu horeeya trump xitaa uu ku qeeriyey nasraani lagu magacaabo mike hakabe oo ah safiirka maraykanka ee maamulka kiyaanka sahayanada kaas oo yidhi waxay ila noqotay lama filaan oo aad ayaan ula tacajubay in trump uu xaqiijiyo wixii ku qornaa beebalka waxaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedkan ka soo baxay alqaacida islamarkaana ay baahisay asxaab tani waa xaqiiqda dhabta ah ee diblomaasiyadda maraykanka ee sahyuuniyada annaguna waxaan nahay kuwa maraykanka ka soo horjeeda oo ku cambaareynaya erayo kuwa ugu adag iyo kelimad kuwa ugu xoogan ummaddeena waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaasi ay ku fashiliyaan waddo kasta iyo wasiilo kasta oo suurtagal ah waxaan xusuusinaynaa dhammaan ummadda muslimka ah in dhacdooyinkani ay yihiin kuwa isdabayaala iyo aafooyin isdabajoog ah una soo rogmanaysa sida kubad barafka oo kale ah waxaad ogaateen saxnimada iyo toosnaanta mujaahidiinta ee ah la dagaalanka saliibka maraykanka iyo kuwa isaga kusafka ah waxaa ka mid ah ahdaaftooda inay bartilmaamaysadaan madaxda kufriga caalamiga maxaa yeelay waa waddada keliya ee lagu joojin karo siyaasadda jariimada ku dhisan iyo sharta ay hoggaanka u hayaan maraykanka iyo kiyaanka sahayanada iyo dhammaan dowladaha reer galbeedka ee gaalada ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi ummaddeenna muslimka waxaa qorshahani horey u burburiyey labaatan sano ka hor weeraradii ballaarnaa ee kow iyo tobankii sebtembar waxaana maraykanka ka soo gaaray jabkii ugu khasaaraha badnaa ee ku dhacay taariikhda waxayna dhulka geliyeen mujaahidiinta hubalka casriga waxaana ay u dhigeen duruus aysan weligood ilaaweynin waxaa maanta waajib nagu ah inaan indhaha kala furno wacigeenna aan soo jeedino maadaama marxaladda ay noosha ummaddeena ay tahay marxalad kala tagsan waxaa nagu waajib ah inaan ka soo horjeysano qorshayaasha dawaaqiida carabeed iyo kuwa cajamta ee ku aadan dhulalkeena gumaysiga ku jiro sidoo kalena waxaan cambaaraynaynaa qorshaha taraambe ee ku aadan barakicinta ehelkeena filistiin taasina waa masriixaad aad u liidata mana ka daalayaan inay ku soo celceliyaan taasina waxaa looga gol leeyahay in la dhaqangeliyo siyaasadda sahyuuniyada mana iloobin hindisihii uu hore u soo jeediyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda maraykanka yahuudiga lagu magacaabo bilinkan kaasoo yahuudda ugu baaqay gumaadka iyo xasuuqa isirsifaynta kadib markii uu dhacay weerarkii toddobadii oktoobar ayaa lasii raaciyey bayaanka ka soo baxay alqaacida bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanka markii uu ku soo jabay afghanistan kuwa uu isaga barbaariyeyna ay ku fashilmeen dagaalka khaza uu hadda rabitaankiisa ugu badan ka dhigay in reer khaza la barakiciyo waxayna guul ku waayeen dhammaan dagaaladii ay isku dayeen inay ku qaadaan muslimiinta iyagoo adeegsanaya caloosha dushaqaystayaal murtasaqa ah waxaana ay in badan isweydiinayaan yaa mas-uul ka ah hasiimada iyo fashilkan أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى waa hagaag madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa weerar afka ah ku qaaday valadimir zelenski madaxweynaha ukrein tallaabooyinka uu qaaday ayuunu ku tilmaamay kuwa xun isagoo sidoo kale ku baaqay in waddanka faransiiska loo tarxiilo dhanka kale kadib heshiiska putin iyo trump shiinaha ayaa la sheegay inuu noqon doono hadafka koowaad ee militariga maraykanka qodobkaas iyo kuwo kale waxaad kaga boganaysaan xubintii wargeysyada oo ah laaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay daabacaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa mid ka mid ah joornaalada ugu waaweyn ee ka soo baxa qaaradda aasiya oo daaha ka rogay ujeedka ugu weyn ee uu maraykanku u dadejinayay in uu soo afmeero colaadda ukrain sida uu baahiyey wargeyskada jaban times ujeedka ugu sarreeya ee uu Trump u dadejinayo heshiiska Ruushka iyo joojinta dagaalka Ukraine ayaa ah inuu doonayo inuu helo firaaq ballaaran oo uu ku wajihi karo Shiinaha marka laga hadlayo loolanka dhaqaale midka sirdoon iyo xitaa midka militari ee suuragalka ah wakhti walba. Middan ayaa lagu warmayaa in si aad ah mar kale ay u muujinayso loolanka xooggan ee dhinacyada u dhexeeya iyo sida ay xukuumadda cusub ee Donald Trump u doonayso inay Shiinaha ka hor istaagto hamigiisii ahaa sidii uu ku noqon lahaa waxay ugu yeeraan quwadda caalamka ugu sarraysa trump wuxuu doonayaa inuu qaado tallaabooyin isagoo xoogagga militari ee maraykanka geenaya aagga indo-basifig waxa xigana waxay noqon karaan cunaqabatayn iyo go'doomin dunida inteeda kale laga saaro shiinaha waxaa sidaas lagu yidhi qayb ka mid ah warbixinta gunaanadkii ilaa hadda shiinaha wax war ah kama soo saarin fadhiyada ka socda sacuudiga ee xalka loogu raadinayo xiisadda gobolka ee u dhexaysa ruushka iyo ukrain xukuumadda shin jinbin ayaa nasheedda sare ka daawanaysa wax walba oo ay dhinacyadu ku dharaandhirinayaan miisaska caasimadda riyaad faransiiska oo sheegay inuu kordhinayo miisaaniyadda ciidankooda haddii maraykanku uu go'aansado inuu jarto difaaca yurub iyo isgarabtaaggooda waa qodob kale oo aan maanta ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida ay jiriirado badan oo faransiis ah ka soo xiganayaan faransa t v info madaxweynaha xukuumadda baris emmanuel macron ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhawaajiyey in qarashaadka difaaca la gaarsiinaya inta u dhexaysa laba dhibic hal ilaa shan boqolkiiba oo g d b-ga guud ee dalka haddii ay dhacda buu yidhi in maraykanka uu go'aansaday inuusan ilaalin qaaradda yurub taasoo lagu macneeyey inaysan u dhutin doonin kaalmada maraykanka waa sida hadalka loo dhigay ma garanaya in boqolkiiba shan ay tahay tirada saxda ah ee difaaca faransiisku uu u baahan yahay in la gaarsiiyo qarashaadkiisa laakiin waan inaan u diyaargarownaa xalad kasta ayuu sii raaciyey macron hadalkiisa dhanka kale sida uu daabacay joornaalka barvada ee ka soo baxa dalka ruushka wasiirka arrimaha dibadda jarmalka aniela braibok ayaa ku hanjabtay in jarmalku uu xiriirka u jari doono maraykanka haddii uusan trump wax ka bedelin habdhaqankiisa uu ku wajahaya yurub waxayna tidhi waxaan kordhin doonnaa cadaadiska maraykanka si aan u caddeynay in wax walba ay luminayaan haddii ay joojiyaan taageerada dimuqraadiyadda xorta ah ee yurub gunaanadkii waxay dabcan middan ku soo beegantay ayaa la odhan karaa xilli maraykanka uu siyaasad qalafsan ku wajahaya qaaradda yurub kuna hanjabaya in uu jaranayo kaalmo walba iyo isgarabtaag kasta oo uu u hayay waana midda dhalisay in madax fara badan oo yurubiyan ah ay u falceliyaan sida macron iyo bayrborg markan iyo qodobka xiga iyo trump oo weerar afka ah midkii ugu xooganaa ku qaaday madaxa ukraine iyo ruushka oo la sheegay inuu la amakaagay hadallada qalafsan ee uu trump u adeegsanayo dhigiisa ukraine sida uu baahiyey wargeyska ameerikaanka ah ee the hill madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhaleeceeyey valadimir zelenski isagoona ku tilmaamay inuu yahay mid keliya doonaya in dhaqaale burbur uu ku rido maraykanka maadaama saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar ay xukuumadda washington ku bixisay dagaalka saddex sano jirsaday ee u dhexeeya kiyef iyo moscow majaajiliistaha ukraine valadimir zelenski waxa uu isticmaalay lacag saddex boqol iyo konton bilyan oo dollar ah isagoona galay dagaal aanan marnaba lagu guulaysan doonin hana ogaado dagaalkan lama xallin karo maraykanka iyo trump la'aantiisa waxaa sidaas warbaahinta ka hor sheegay madaxa aqalka cad marka laga soo tago weerarka afka ah ee uu trump ku qaaday zelenski dhanka kale xukuumadda moscow ayaa sheegtay in ay la amakaagtay hadallada qalafsan ee uu trump u adeegsanayo madaxa ukraine sida inuu ku tilmaamay keligii taliye majaajiliiste iyo hadallo kale oo badan si kastaba ahaatee dowladda ukraine ayaa hadda si aad ah uga caraysan sida degdega ah ee uu maraykanku doonaya inuu ku soo afmiro dagaalka khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey kiyef xilli durbadiiba magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ay ka bilowdeen wadaxaajoodyo uu maraykanku garawdayn ka yahay qorshe la wado oo lagu doonayay in maraykanka ciidankiisa looga saaro dalalkii ugu badnaa ee dhaca qaaradda yurub isaguna waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doono xubinta wargeysyada sida uu sarkaal ka tirsan ciidanka bariga yurub u sheegay wargeyska jarmalka ah ee bild waxaa socda wadahadallo la xiriira kabixitaanka ciidanka maraykanka ee dhammaan waddamada yurub ee ku biiray isbahaysiga nato wixii ka dambeeyey sannadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa sidoo kale lagu warramayaa in arrinkan uu salka ku hayo wadahadalladii ugu dambeeyey ee u dhexeeya ruushka iyo maraykanka ee ka socday dalka sacuudiga ee lagu doonayay in lagu soo afmeero dagaalka u dhexeeya kiyef iyo moscow dalalka uu go'aankan saamayn doono ciidanka maraykankuna ay ka bixi doonaan waxaa ka mid ah albaniya bulgariya kroatia jek republic steniya finland hungari latviya lithuania montenegro waqooyiga macedonia poland romania slovakia slovenia iyo sweden guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan oadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkayn suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag maxaan ka naqaanaa qabiilka bulushistan ee dega waddamada iiraan bakistan iyo afghanistan iyo sidoo kale xitaa qaybo ka mid a hindiya maxaanse ka ognahay taariikhda faca weyne ee qowmiyadan iyo takoorka ay la kulmayso warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarita cabduqaadir albaluusha waa qowmiyad inteeda badan ku dhaqantaa mandaqada caanka ah ee baluushistaan ee kala qaybisaa waddamada bakistan iiraan iyo afghanistan iyadoona tiro aqaliyeed ah ay majmuucadani ka joogaan deegaano kale oo ku yaala hindiya iyo khaliijka carabta waa qowmiyad soo jireen ah oo wadaagta hal cirqi inkastoo dhulkooda ay soo maamuleen boqortooyin fara badan muddo lagu qiyaasay kumanaan sano haddana waxay ku soocan yihiin in ay leeyihiin luuqad dhaqan iyo nidaam bulsho oo ay uga duwan yihiin qowmiyadaha kale ee deriska yihiin qowmiyadda buruushiyada waxay waqti xaadirkan la nool yihiin heebsoocay takoorid ay kala kulmayaan waddamada bakistan iyo iiraan kuwaas oo labaduba isku arkaa in qowmiyaddani looga tirada badan yahay deegaanada ay ku nool yihiin waxaana tan iyo markii gaaska dabiiciga ah laga helay mandiqadda albaluusha ee ay degto qowmiyaddan soo muuqday xarakaad hubaysan oo hadafkoodu ahaa madax bannaani si looga faa'iidaysto kheyraadkaasi haddaba maxaan ka naqaan qowmiyaddan asal ahaan dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo sidoo kale siraaca ay ugu jiraan siday u heli lahaayeen xorriyadda ay ku taameeyaan arrimahaasi waxaan idinkuu soo gudbin doonaa insha allah warbixintan kooban waxaa la rumaysan yahay in shucuubta qowmiyaddan caanka ah ay ku badan yihiin saddex dal oo kale ah bakistan afghanistan iyo iiraan iyagoo wadajir ku ah isirka ay wadaagaan waxay markay ka hadlayaan abtirsi ahaan qaarkood sheegaan inay ka tirsan yihiin ansaab sii gasha qabiilka qureysha carabta qaar kale ayaa tilmaamaya inay kasoo jeedaan nasriga boqorka baabiliga ee bayluus halka doctor taaj moxamed brisig uu kitaabkiisa qowmiyadda buluushiyada ku sheegayo in asalkeeda iyo faraceeda ay yihiin majmuucaad isku keen ah oo noqda hal ummad oo wax badan wadaagta balse aan isku cirqi ahayn qaar ka mida masaadirta taariikheed ayaa tilmaamaya in qowmiyaddani asalkeeda ahayd qolo reer guraa ah oo caan ku ahayd barashada kadibna ay soo degeen deegaanada ay hadda caanka ku yihiin ee gobolka buluushistaan kaas oo sidoo kale la rumaysan yahay inay deganaayeen shucuub kasoo kala jeeda iiraan iyo hindiya ma jiro tirkoob rasmi ah oo muujinaya si guud tirada qowmiyadda buruusha balse ixsaa'iyaad ay samaysay dowladda bakistan sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka oo lagu ogaanayay tirada dadka ku dhaqan halka loo yaqaan buluushistaanta bakistan oo ay wada degaan dad isugu jira qowmiyadaha buruusha iyo bashtuun ayaa lagu sheegay inay ku nool yihiin kow iyo labaatan dhibic sagaal bilyan halka dadka ku dhaqan siistaan buruushistaan oo ay maamusho iiraan ay tiradoodu gaarayso laba milyan iyo toddoba boqol oo kun sida lagu sheegay tirkoob isna la sameeyey sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale dadka ku abtirsada qowmiyadda baruusha ee ku dhaqan afghanistan ayaa tiradooda lagu qiyaasay in ka badan lix boqol oo kun oo qof inkastoo ay ku kala firiirsan yihiin saddex dal oo deris ah haddana waxay leeyihiin hal luuqad oo ka wada dhexaysa bulshadaasi waxayna luuqadaasi leedahay qawaacid gaar ah iyo ereebixinno soo jireen oo laiska soo dhexleeyey waxaana sidoo kale loo qaybiyaa laba lahjadood oo ah kuwa ugu muhiimsan waxayna kala yihiin lahjada baluushiyada bari iyo midda galbeedka waxaana lagu kala saaraa luuqadaha iiraan iyo midda loo yaqaan hinda orobiyada waxay sidoo kale qowmiyadda baluusha ku dhisan tahay cashaa'ir ku abtirsata qabiilka guud ee magaca baluusha waxaana tirada qabaa'ilkooda lagu sheegaa in ay boqolaal gaarayaan fatradii uu ingiriisku gumaysanayay mandiqadaas ayayna samaysteen nidaam hoggaan oo ay maamulayaan odayaasha qabaa'ilka nidaamka bulsho ee qowmiyaddan waa mid ay gacanta ku hayaan hoggaan dhaqameedyadooda inkastoo ay goor dambe soo ifbaxeen xisbiyo siyaasadeed iyo iskudayo ka imaanaya dhanka bakistan si loo burburiyo nidaamkaasi waa qowmiyad in badan oo ka mid a ku dheggan dhaqankoodii soo jireenka ahaa waxayna caan ku yihiin ilaa maantana ay kaga soocan yihiin deriskooda caadaad iyo acraafta ay gaar kala yihiin waa kuwa ilaashada keedadka ay ku leeyihiin taariikhda islaamka waa muslimiin haysta madhabka sunniga ah marka laga hadlayo ictiqaadka badankoodna waxay ku dhegan yihiin madhabka fiqiga ee xanafiyada waxay sidoo kale bulshada qowmiyaddan degaan gobolka baluushistaan oo magac ahaan loola jeedo dhulka reer baluusha wuxuuna dhacaa koonfurta fog ee bariga buurta iiraan waxaana dhanka koonfureed uga beegan hindiya halka galbeedkana uga aadan tahay xeebta badda carabta waxaa dadka baluushiyiinta ah deegaanada ay degaan ka mid ah kuwa ku yaala koonfur galbeed bakistan waxaana dhulkaasi lagu magacaabaa gobolka baluushistaanta bakistan kaas oo caasimadiisu tahay magaalada kuweyta sidoo kale dadka ku dhaqan dhulka aan ka sheekaynayno waxaa deegaanadooda ka mid ah mandiqada loo yaqaan siistaan baluushistaan oo ay caasimad u tahay magaalada zahdaan kuwaasoo dhaca koonfur bari waddanka iiraan sidoo kale deegaanada ay degaan qowmiyaddan waxaa ka mid ah gobollo dhaca koonfurta afghanistan iyo si guud gobollada namruus helmand iyo kandahaar mandiqada loo yaqaan gobolka baluushistaan waa dhul hodan ku ah kheyraad muhiim ah oo ay ku jiraan gaaska dabiiciga iyo dahabka waxayna ahmiyad istaraatiijiyadeed oo ballaaran u leeyihiin mashruuca iskaashiga dhaqaale ee shiinaha iyo bakistan sida la sheego sidoo kale waa mandiqad isku xirtaa saddex dal ayna ku dhirirsan tahay mid ka mid ah marinada dhaqaale ee muhiimka ah iyo si gaar ah dekadda gawaadir ee ku taala badda carabta inkastoo qowmiyadda baluusha sidaan hore usoo sheegnay ay degan yihiin manaadiq kala duwan haddana kala qaybsanaantooda wax saameyn ah kuma yeelan inay ilaashadaan midnimadooda ummadnimo iyo inay yihiin dad walaaloh oo ay ka dhexayso diin dhaqan iyo arrimo bulsho intaba haddii aan u laabano dhanka taariikhda waxay daraasaadka qaar tilmaamayaan in baluusho ay yihiin dadka asal ahaan deganaa gobolka baluushistaan ayna soo degeen muddo hadda laga joogo kumanaan sano waxayna qaar ka mid a taariikhayaanadu tilmaamayaan in qowmiyaddan asalkeedu carab yahay kana soo guureen deegaanadoodii carabta si ay ugu noolaadaan deegaanada ay hadda degan yihiin xilligaas oo hadda laga joogo laba kun oo sano sida ay tilmaamayaan deegaanada ay ku nool yihiin qowmiyaddan ayaa la sheegaa in ay hore u qabsadeen islamarkaana usoo maamulayeen imbaraadoriyaadkii fariisyada ee akhmeniya waxaa uga dambeysay midii hindiya sidoo kale waxaa dhulkan hore loogu soo maamulay xukunadii maqduuniyada khasnawiyiinta salaajaqada iyo maqoolka waxaa sidoo kale uu hore dhulkan usoo martigeliyey boqortooyadii fariisyada ee saasasniya ilaa laga soo gaaro qabsashada sulaaladii ray ee asind lix boqol afartan afartii miilaadiga muslimiinta ee sulaaladaasi kaga guulaystay macrakadii israa'el iyo ghaza makran waxaana ugu dambeyn baluushistaan kusoo dhacday gacanta xukunka islaamiga wuxuu ka dambeeyey qarnigii lix tobanaad ee miilaadiga baluushistaan ayaa u kala qaybsantay deegaano ay gacanta ku hayaan boqortooyadii safawiga ee faris oo haysatay galbeedka iyo imbaraaduuriyadii maqoolka oo iyadana qabsatay bariga markii ay burbureen labada maamulna waxay mandaqadu noqotay imaaraad yaryar oo qaarkood ay qabsatay afghanistan dhulkaas oo laga dareemay wax lagu tilmaamay madax banaani waxaana imaaraadkii dhismay ka mid ahayd imaarada deegaanadii qulaad oo waqti xaadirkan ka tirsan bulushistaanta bakistan kadib gumaysigii ingiriiska uu ku qabsaday qaarada oo ka hindiya wuxuu ingiriisku dholal ka mid ah deegaanadii bulushistaan ee ku yaalay bakistan iyo afghanistan kusoo darsaday intii uu haystay qaybta soo hartayna waxaa gacanta ku hayay farisiyiintii iiraan wuxuuna isticmaalkii sameeyey xuduud beenaad u dhexeeya dhulkii uu haystay iyo deegaanada iiraan sanadku markuu ahaa kun sideed boqol kow iyo toddobaatankii laba iyo tobankii agosto kun sagaal boqol toddoba iyo afartankii waxay imaaradii qulaad ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay kadib markii isla sanadkaas bakistan ay qaadatay madax banaanideeda waxayna labada dhinacba samaysteen cilaaqaad dhanka difaaca iyo arrimaha dibadda ah balse wax badan iyadoo aan kasoo wareegan ayay xukuumadda islaamabad qaaday talaab ay mandiqada qulaad ugu soo birinayso bakistan sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sida ay sheegeen falaagadii baluushiyadana waxaa hogaamiyihii qulaad lagu qasbay inuu saxiixo heshiis uu mandiqadiisa ugu biiriyay waddanka bakistan kacdoon ka dhana xukuumadda bakistan ee sanadadii kontomiyada lixdamiyada iyo wixii ka dambeeyey qarniga lasoo dhaafay ka qarxay mandiqada kaas oo mar kale dib usoo labakacliyey markii uu xukunka yimid barwiis musharaf xarumo ciidana laga sameeyey deegaanada baluushiyiinta waxaana sii xoogistay xiisadda oo ay ka dhasheen takooridda iyo liidnaanta ay ku lulyihiin shacabka gobolka oo dhulkooda uu qani ku yahay kheyraadka dabiiciga kooxihii gooni goosadka ee ka dilaacay mandiqada baluushiyada dagaalkana la galay xukuumadda bakistan waxaa ugu caansanaa ciidanka xureynta baluushistaan ciidanka qaranka ee baluushistaan iyo jabahadda xureynta baluushistaan dhanka iiraan waxaa soo ifbaxay kooxo kacdan oo ka dhidhinayay dhibaatada iyo isir nacaybka lagu hayo shacabkooda kuwaasoo qaarkood lahaa ujeedooyin kala duwan sidoo kale iiraan waxay ka mid tahay dowladaha sida daran ula dagaalama muslimiinta sunniga ah dhibaatooyin fara badanna u geystaa kooxaha ugu caansan ee kasoo indilaaqay mandiqada siistaan bulushistaan ee ku taala xuduudda iiraan waxaa ka mid ah kooxda lagu magacaabo jundullah iyo sidoo kale jamaacada caanka ah ee jeishul cadli taasoo marar badan fulisay howlgallo lagu difaacayo dadka muslimiinta sunniga ah ee xadgudubada kala kulmaya dowladda shiicadaha iiraan dhanka afghanistan waxay shacabka baluushistaan ee ku dhaqan koonfurta dalka ay la qabsadeen nidaamyadii isxigxigay ee dalka waxayna nolol iyo isfaham walaaltinimo ay kala dhexeysaa qabaa'ilka kale ee reer afghanistan si gaar ah waxay amni iyo istiqraar kula hoos nool yihiin nidaamka islaamiga ah ee sanado ka hor ka hana qaaday dalka kaasoo dadka ku kala saara xukunka islaamka sidaas ay u kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta ah ee aqaliyaadka ku ah wadamada bakistan iiraan iyo afghanistan ee loo yaqaan qowmiyadda baluusha waxay dhanka kale caqabado badan ku wajahayaan deegaanadooda ku yaala mandiqada ay dariska kala yihiin iiraan halkaas oo ay daandaansi iyo dulmi kala kulmaan shiicada maadaama ay yihiin sunniyiin laga tiro badan yahay inkastoo ay leeyihiin rag aan u abiirin tiradooda taladana ka qaata kitaabka allah iyaga oo ka argoosanaya cadowgooda kuwaas oo ay qayb ka yihiin mujaahidiinta jeishul cadil ee beegsiga ku haya ciidamada shiicada ah ee waddankaasi iiraan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى